habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa jimco bisha maars ay tahay sanadka halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka waxaa ugu waaweyn cayaartooy caana oo cayaaraha a f lka la yidhahdo ee dalkan australia ahna nin ka soo jeeda bulshada dalka loogu yimid ayaa lagula kacay ayaa la yidhi aflagaado iyo cay cunsurineed ah ugu yaraan afartan iyo shan qofna waxay ku geeriyoodeen shil bas oo ka dhacay dalka koonfur afrika xidig hore oo u cayaari jiray cayaaraha a f lka eri bets ayaa waxa uu la wadaagay dadka muuqaal muujinaya in qof gaari watay oo gurigiisa agmarayay uu ku dhawaaqayay kelmadda na'da ka bilowda oo dadka madow badana lagu caayo cayaartooygan ka soo jeeda bulshada dalka loogu yimid ayaa waxa uu muuqaalkan geliyey bartiisa bulshada ee instagram-ka la yidhaahdo waxaana ka muuqda gaari marka gurigiisa uu ag marayo xawaare hoose ku socda guriga oo guriga ku dheggan ay caruur yaryari ku cayaarayeen cayaarta basketboolka la yidhaahdo gaarigan qofka wadayna waxa uu afar jeer ku dhawaaqay kelmadda na'da ka bilowda ee cayda ah ugu yaraan afartan iyo shan qof ayaa geeriyooday kadib markii bas uu dalka south africa ka booday buundo kadibna dabqabsaday booliska ayaa sheegay in ilmo yar oo sideed jira uu yahay qofka keliya ee ka badbaaday shilkaasi loona qaaday cisbitaalka isagoo ilmahaasi qaba dhaawacyo culus wasaaradda gaadiidka koonfurta africa ayaa sheegtay in darawalku uu lumiyey xakamayntii gaariga baskaas oo ka yimid dalka botswana kuna socday meesha la yidhaahdo moria booliska baara dilalka ayaa baaraya ayaa la yiri qof toogasho lagu dilay waqooyiga magaaladan melbourne askarta booliska ayaa loogu yeeray adrees ku yaala xaafadda glenroy la yidhaahdo afartii iyo barkii subaxnimo ee saaka waxayna halkaasi ka heleen nin dhaawacyo xabad qaba isla meeshii ayuuna ku geeriyooday dowladda federaalka ee dalkan australia ayaa sheegtay inay kalsooni buuxda ku qabto in china ay qaadi doonto canshuuraha ay saartay alaabada australia ay dalkaasi u dhoofin jirtay tan ayaa imanaysa kadib markii china ay dhowaan qaaday canshuurtii ay saartay khamriga waynka la yiraahdo china ayaa canshuura kusoo rogtay alaab badan oo australia ay u dhoofin jirtay labadii kun iyo labaatankii kadib markii australia ay taageero u muujisay baaritaan lagu sameeyo halka asalka covid uu ka yimid ururka dhakhaatiirta ee dalkan australia ee australian medical association loo yaqaana ayaa doonaya in la xakameeyo xaysiinta la xaysiiyo cuntooyinka aan caafimaadku ku jirin sida kuwa lagu gado dukaamada macdonaldk iyo k f cgo kale ururkan ayaa ku baaqaya in gebi ahaanba la xakameeyo xaysiinahaasi oo laga joojiyo in xaysiinahaasi laga sii daayo warbaahinta inta udhexaysa shanta iyo barka galabnimo ilaa kow iyo tobanka fiidnimo markaas oo laleeyahay waxaa badanaa daawanaya caruur iyo dhalinyaro ay dhici karto inay waxa cuntooyinkaasi junk foodka la yidhaahdo iibsadaan nin bilineer hore u ahaa ayaa labaatan iyo shan sano oo xabsiga lagu xukumay iyadoo xukunka lagu ridayu yahay waxa ay dacwadoogayaashu ku tilmaameen wax isdabamarintii lacageed ee ugu weyneyd taariikhda maraykanka soo marta sam backman fried ayaa la xiray kadib markii lagu heray inuu balaayiin doolar ka xaday macaamiishiisii macaamiishaas oo isagoo maamulayay waxaa loo yaqaano cripto currency exchange oo la dhihi jiray f t x dacwadoogaha ayaa sheegay in ninkan oo soddon iyo laba jira uu xaday lacag gaaraysa shan iyo toban bilyan oo doolar australian ah uuna ka xaday dadkaasi macaamiisha u ahaa oo ayagu aan filayn ama islahayn waxbaa la khiyaanayaa baarayaasha ruushkuna waxay sheegeen inay hayaan caddaymo muujinaya in dableydii boqol iyo afartanka qof ku dishay magaalada moscow toddobaadkii lasoo dhaafay ay maalgeliyeen waxa ay ku tilmaameen kooxo ukrainiyiina svetlana petronko oo ka tirsan guddiga baaritaanka ee ruushka ayaa sheegtay in dadkan loo qaqabtay dembigan lacaga badan loo siiyey si ay dembigan isugu diyaariyaan maraykanka ayaa gebi ahaanbaa dafiray oo waxba kama jiraan ku tilmaamay eedahaasi ruushka uu soo jeedinayo iyadoo maraykanku uu ku tilmaamay inay tahay robagando ruushka uu wado koox ka tirsan kooxda islaamic state ayaa iyadu sheegatay inay mas-uul ka ahayd xasuuqaasi boqol iyo afartanka qof ay ku dhinteen militariga israa'iilna waxa ay sheegeen inay dileen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda xamaas oo ay ku dhex dileen cisbitaal sidoo kalena ay burburiyeen godad dhulka hoos mara oo ku yaala bartamaha khaza ciidanka ayaa sheegay inay dileen hogaamiyahan ama taliyaan xamaas ka tirsanaa oo la yidhaahdo rayeed tabeed ayna ku dhex dileen cisbitaalka weyn ee gaza city ee shifa hosbital la yidhaahdo sidoo kale waxa ay sheegeen inay dileen labo kale oo mintidiinta xamaas oo ninkaasi la joogay israa'iil ayaa baryahan howlgal ballaaran waxa ay ka waday cisbitaalka ugu weyn khaza ee la yidhaahdo shifa waxaana israa'iiliyiintu sheegeen in cisbitaalkani uu ahaa talis ay markaasi leeyihiin xamaas sidoo kalena hubka ay ku kaydsan jireen uuna ahaa meel ay ku dhuuntaan xamaas ayaa gebi ahaanba eedahaasi dafirtay saadaasha hawadana berita oo khamiisa magaalada beet waa qayb ahaan daruuriya labaatan iyo sideed digrii adelaid waa cadceed iyo kow iyo soddon digrii melbourne waa qayb ahaan daruuriya labaatan iyo afar digrii sydney waa cadceed iyo labaatan iyo toddoba digrii magaalada brisbane inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo lacagta ama doolarka maraykanka ah